بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تعريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها qaacidada laba koowaad aakhirkeed ee adilatu samci wal caqli u sheegay musanifka samciga markii ka soo hadlay caqliga wuxuu dhahay wa ama alcaqlu fa naquulu waxaan odhanaynaa ina tafsiila alqowli qowlka tafsiilintiisu kala dhigadiisu fii maa kii dhexdiisii lagu kala dhigo ama lagu qoolo yajibu waajibayo aw amase yamtanicu reebtoomaayo aw yajuusu oo u bannaan fii xaqi illaahi ilaahay xaqiisii tacaala sareeye fii xaqi illahi marka waxay u taallaa yajibu fii xaqi illaahi yamtanicu fii xaqi illaahi yajuusu fii xaqi illahi inta way u taallaa yamtanicu yajibu sifaatka kamaalka ah waaye yamtanicu sifaatka nuqsaanta ah waaye yajuusu sifaat oo ikhtiyaariga way afcaasha ayay ku sheegayaan culammada yajibu sifaat oo waajibka ah oo kaamilka ah u waajibayaan waaye yamtanicu sifaat oo naqsi nuqsaanta ku jiro waaye yajuusu waxay u bannaan ilahay xaggiisa ku bannaan maxaa la wada ay dhaheen alafcaal alikhtiyaariya hee min umuuri lghayb ay ka mid tahay tafsiilkaasi wuxuu ka mid yahay min umuuri lghaybi umuurta qarsoon allatii taasoo laa yumkinu idraakuhaa heleelideedii aan suurtagal aan ahayn bilcaqli in lagu helaalo ee fawajaba arujuucu laabasho ayaa waajibay fiihi maagaasi dhexdiisii ilaa maakii xaggiisii loola laabto jaa huwa maaga yimaaday fi lkitaabi wasunna alqaacidatu athaaniyatu qaacidada labaad alwaajibu waa waajibkii waaye midka oo waajiba ayay ku saabsan tahay alwaajibu midku waajibayo dheh fii nusuusi alqur'aani qur'aanka nusuustiisu dhexdeedu iwa sunnati sunnada nusuusteeda dhexdeedu waajibayo ijraauhaa ijraau nusuusi nusuustii soodsiinteedii waaye dareerinteedii waaye oo lagu dareerinayo calaa daahirihaa daahirkeed daahiri nusuus way duuna taxriifin taxriifin la-aan laa siyamaa gaar ahaan nusuusu sifaati sifaadda nusuusteeda in lagu dareeriyo way daahirkeed xaysu meel laa majaala wax boos ah ama meel lira'yi ra'yi aan u sugnaanin fiihaa sifaadda dhexdeedii waay qaacidadan waa qaacidadii labaad oo ka mid ah min qawaacidi adilati asmaa'i illaahi wa sifaatihi alla sifaaddiisii iyo asmaa'adiisii adiladoodii ka mid a qaacidooyinkii tii labaad waay waxay tahay qaacidadaana alwaajibu waxa waajib ah fii nusuusi lqur'aani qur-aanka nusuustiisii oo adiladiisa laga wadaa iyo wasunnati sunnada nusuusteeda hee ijraauhaa ayaa waajibaaya so-odsiinteedu ijraauhaa ijraau nusuus nusuusta in lagu so-odsiiyo calaa daahirihaa daahirkeed oo ku timaaday oo macnaha laga fahmayo daahirka in lagu soo sii waayo macno la-aan loolama jeedo meeshani macno la-aan ayaa laska sugaya la qaadanaya lagama wado macanihii oo tusinayso lagu soo sii waayo ijraauhaa nusuustaasi soosiinteedii waayo calaa daahirihaa daahirkeeda dusheeda lagu soo siyo oo macnaha daahirka laga fahmayo lagu soo sii waayo duuna taxriifin taxriif la-aan waayo ayadoo aan la taxriifinaynin taxriifka ha ahaado mid lafdi ah ama ha ahaado mid hee macnawi ah in aan la taxriifinin nooc kasta ha ahaadee taxriifna waxaa laga wadaa sarfu اlkalaami can daahirihi ilaa gayrihi bigayri xujatin tuujibu dalika taxriifkaas laga ilaalinaya waa sarfu lkalaami hadalka in la leexiyo can daahirihi daahirkiisi iyo wixii laga fahmi lahaa marka hore laga fahmi lahaa laga leexiyo la yidhaahdaa ilaa gayrihi daahirka keyrkiis loo leexiyo daahirka in laga leexiyo oo daahirka keyrkiis loo leexiyo waay bigayri xujatin daliil la-aan xujo la-aan xujadaasoo tuujibu waajibinayso daalika leexintaasi in daahirkan loola jeedin oo daahirkaani wax ka bedelin loola jeedo xujo tusinayso ayadoo aysan jirin kalaamka daahirkiisa in laga leexiyo oo daahirka qaarkiis loo leexiya la yidhaahdaa mala fahmi sarfu lkalaami can daahirihi ilaa gayrihi bigayri xujatin tuujibu dalika sidaasi haddii laakiin sarfu lkalaami can daahirihi ilaa gayrihi bixujatin tuujibu dalika hadday tahay waa bannaan tahay markaasi bixujatin tuujibu dalika waa bannaan tahay laakiin waxaa la diidayaa bigayri xujatin tuujibu dalika midda la diidan yahayna waa taas waxaa meeshaani ku dhacay oo taxriifintaani ahlu taxriif iyo ahlu tacdiil ayaa ku dhacan meeshaani qoladaasi wadadooda ayaa la iska xirayaa taxriifkiisina asalkiisii waa wax laga soo gaaray yahuud nascatun yahuudiya waa siibitaan loo nisbeeya yahuud waa yahuud laga soo gaaray sida qaacidada tan ka dambayso ama qaacidada adiladeeda nooga imaan doonta naftarkeeda adiladeeda waay waayahay asalka yahuuda laga soo gaarayba laa siyamaa waaba say daran tahay way gaar laa siyamaa midilba ma laha ama gaar ahaan nusuus asifaati sifaad nusuusteeda hee waa in aan la taxriifinin oo lagu dareeriyo daahirkeedii waayo xaysu meel laa majaala wax ra'yi ah wax oo boos ah aan ugu bannaanayn lira'yi ra'yigii fiiha sifaadaasi hee nusuusta tusinayso sifaada sifaada sugdeedii ra'yiga kuma sugno kuma banaana haddii sifaada ra'yi aan ku banaanayn gaar ahaan ayada waaba sii daran tahay waay in lagu socosiyo daahirkeedii waay ra'yigin waa laba qiibood waa qiibsamaya ra'yi aan qasmin ilaa qismayn yaa la yidhahdaa ra'yiga waa qiibsamayaa ra'yun mamduux ra'yun madmuum ra'yiga haddi meeshaani waa laa majaala lira'yi fiiha la dhahay ra'yiga idan waa laba loo qeybinayaa ara'yu yanqasim ilaa qismayn ra'yun mamduuxun wa ra'yun madmuum ara'yu lmamduuxu waxaa waaye ara'yu lmabni dheh ara'yu lmabniyu cala aladillati wa cala alcumuumi وعلى العمومات يكون ممدوحا الرأي المبني على الأدلة وعلى العمومات يكون ممدوحا رأيga oo lagu dhisay adiladu dusheed ra'yiga adilada lagu dhisay lagu dul dhisay الرأي المبني lagu dhisay على الأدلة adilada dusheeda lagu dhisay iyo cala alcumuumaat cumuumaadka adilada lagu dul dhisay ama caam ahaanta lagu dhisay yakuunu mamduuxa wuxuu ahanayaa mamduuc mid la ammaanay mid ammaanan waay waa ammaanan yahay wاlra'yu اlmabniyu cala اdunuuni wacalaa raddi اladilati yakuunu mamduuxa wاlra'yu ra'yiga almabniyu lagu dhisay cala اdunuuni malayaalka u maleey waan u malaynayaa lagu dhisay alra'yu almabniyu cala adunuuni bida bidunu cala adunuuni melayaasha dushooda lagu dhisay iyo wa calaa raddi aladilla adilada radiinteedii iyo kaga hor imaadkeedii iyo ku caarilitaankeedii lagu dhisayna yakuunu madmuuma wuxuu ahaanayaa mid la ceebeeyey oo dhaleecaysna ah waayo kaasi haye wahuwa almuraadu hunaa kan meeshaani loo diidan yahay keewa marka alra'yu lmadmuum waaye wadaliilu dalika kaas daliilkiisuna asamcu samcigi waayo walcaqlu caqliga waaye ama samcu samciga faqowluhu alla hadalkiisii waaye tacaalaa sareeye nasala waxaa la soo degay bihi bilqur'aani qur'aanka alruuxu ruuxugii ayaa la soo degay ruuxugaasoo alamiinu ah aamin ah in wax waxii loo soo dhiibay ku daro ama in wax ka gooyo ama in laga hoogo laga dhaco aaminka ah aamin intaa waa ku yahay in wax ku darana waa ka aaminsan yahay in wax ka naqusaameyna waa ka aaminsan yahay in laga dhaco laga hoogana waa ka aaminsan yahay waay see looga dhacayaa shayaadiinta iskuma dayn karto inay waxyigii isaga loo soo dhiibay ay ka farmaroogsato farmaroogs mataqaana maxaa waay ka xoogto ka qaadato waay ya antaba amiinu ku yahay yaa way ninkaasi saas oo amaanaya jibriil waay calaa qalbika qalbigaadi ruuxa la yidhaha ruux malakul jibriil laga wadaa calaa qalbika qalbigaada ayaa ku do soo dejiyey lita maxaa looga soo dejiyey marka litakuuna si adiga u ahaato nebi maxamedow min almundiriina mundirun mid digaayo min almundiriina waay litakuuna si aad u ahaato min almundiriina litakuuna mundiran mundirun ya mundir ma dhaha litakuuna mundirun ma dhaha maya mundiran litakuuna anta mundiran saas miya litakuuna si aad u noqoto nebi moxamedow mundiran mid digaayo min almundiriina ka mida kuwa digayaan bilisaanina kusoo dejinay lisaan lisaanka maxaa laga wadaa carab miya luqo bilisaanin luqayaan kusoo dejinay luqadaasoo carabiyin oo carabi loo nisbeeyey mubiinin cad waayo haddana lisaankaasoo luqadaasoo ama carabigaasoo mubiinin cad waa cad yahay haddii marba qur'aankii uu yahay lagu soo dejiyey luugadda carabi ah uu cad lagu soo dejiyey hee wax allaala wixii qur'aankaasi horta waxaa laga fahma qur'aanka macnihiis in la fahmaayo soo maha qur'aanka macnihiis in la fahmaayo haddii macnihiisi la fahamaayo sidii asiga ku yimaaday oo marka kow asiga yimaadayba loo fahmo in loo qaato way marka daahirkiisi lagu soo siyo oo aan la taxriifinin sidaas iyo wa qowlu ilahi hadalkiis waaye innaa anaku anzalnaa waxaan soo dejinay hu kitaabkii qur'aanan asagoo ah mid la akhrinayo carabiyan ah haddana carabi waay lacallakum tacqiluuna likay tacqiluu si aad u fahantaan darteedii waay wax la fahmay miyahay ha haddii wax la fahmayo yahay wixii marka hore laga fahmo in lagu soo osiyo lagu baaqi yeelo way laga qaato loo qaato iyo wa qowlu ilahi hadalkiisi waaye innaa anaku jacalnaa waxaan ka yeelnay hu qur'aankii ka dhignay kitaabkii qur'aanan mid la akrinaya isagna qur'aan ah carabiyan oo carabi ah lacallakum tacqiluun haddana likay tacqilu waay si aad u barataan wa haadaa kan oo daliilkan ah mid kastaba yadullu wuxuu tusinayaa calaa wujuubi fahmihi fahmi lqur'aani qur'aanka in la fahmaayo waajib ay tahay calaa maakii dushiisa laga fahmaayo yaqtadii keensanayo himaaga daahiruhu daahirulqur'aani qur'aanka daahirkiis keensanayo bilisaani lisaankii ku keensanayo alcarabiyi loo nisbeeyey ilaa an yamnaca haddii oo diido mooyaane minhu daahirkaasi daliilun sharciyun daliil sharci ah in saas daahirkan loolama jeedo oo dhaho mooyaane daahirkiis in laga qaato carabi waay waa la fahmayaa wixii markii hore laga fahmo ayaa laga qaadana ayaa loo sidii markii hore loo fahmo ayaa loo qaadanayaa ilaa wax sidii daahirkaasi in loola jeedin si kale loola jeedo sharci kale sheego mo aadali kale sheeg sheegto mooyaane waqad dama allaahu ilaahay waa ceebeeyey waa dhaleeceeyey waa hay haydaareeyey waa huugay waxaan dhan maxaa laga wadaa waa dhaleeceey maxaa waay waa ceebeeyn maxaa waay ya Waxaa ceeb ku sheeg.
waa ceebuu ku sheegay waa haydaareeyeyn Hah?
haydaara Wuu caawiyay. Wuu ceebeeyey.
waa huugayna waa huugay Wuu ceebeeyey.
isku mid le waay waaya waqad dama allaahu allu waa ceebeeyey tacaala sareeye alyahuuda yahuud ayaa ceebeeyey calaa taxriifihim taxriif alyahuudi yahuudi taxriifiintooda dushooda ayuu ku ceebeeyey waay wa bayana waa caddeeyey allah no wuu caddeeyey annahum ana alyahuuda yahuuda bitaxriifihim bisababi taxriifihim وبين على وحو عديه أنهم يهود بتعريفهم بسبب تعريفهم تعريف تو تعريفين تودي درتيد أما سبب تيد أياه وحو عديه من أبعد الناس إليهن ضدكو وفق عن الإيمان وي. إيمانك حقي سوى فقال إلهي وحو يرى هذه أفتطمعون موحد دمعسان أن يؤمنوا inay rumeeyaan yahuudi lakum idinku waxaad rumaysantihiin idan inay rumeeyaan waqad kafaruu walhaal qad kafaruu ee qad kaana dheh waqad kaana walhaal qad kaana ahaaday fariiqun koox minhum ayaga ka mid a yasmacuuna kuwa maqlaayo kalaam allah ilaahay hadalkiisu uma kadib yuxarifuuna taxriifinayaan هو كلام كي الله من بعد ما عقلوه مركي اي قرتين او كذب وي وهم ايغو وهل هم ايغن يعلمون قرنيان ايغو قرنيان ادنا تحريفين اوغيهن انو قلا هذا الاله يهي وحي اله يهي كتاب اله يهي ادنا ساس يليان سا ايمان مركي حقي ويالا واي كواسي تحريفين مركي قلداسي اله وا كدلعي سوما waayahay qolo allaale qoladii qoladaas raacdayna waa dhaleecaysan tahay qolo allaale qoladii wax taxriifinaysana qoladaas ayaa imaamkoodii ah ku dayanayaan bi'sa taabicu wa bi'sa almatbuuc waa markaas wa qaala tacaala wa qaala ilahi wuxuu dhahay tacaala sareeye min aladiina kuwii ayay ka mid ahaadeen haaduu yahuudoowe qawman waay qowm khabarkii waa xadfin yahay ee mubtadihi waa xadfin yahay min aladiina waa khabar sooma khabarkii mubtadihi waa xadfin yahay min aladiina kuwii ay ka mid ahaadeen haaduu yahuudoway qowmon qolo qowm kaasoon yuxarifuuna bedelayaan alkalima kalimka can mawaadicihi boosaskiisii ka bedelayaan wayaquuluuna odhanayaan samicnaa waan maqalnay wacasayna kuwaasaa ka mid a waay waa la dhaleeciyey taxriifka ay sameeyeen ilaahay hadalkii sidii ula jeeday ula dan lahaa ka bedeleen waay darteeda loo dhaleeceeyo wa ama alcaqlu caqlamiya falianna almutakallima allah hadlay allah oo hadlay waay mutakalimka maysan waa lagooda allah waay wa ama alcaqlu caqliga falianna almutakallima allah hadlay ku hadlay bihaadihi tan falianna almutakallima allihii oo allaha oo ku hadlay bi haadihi tan taasoo an nusuusi nusuusta ah ayaa aclamu u aqoon badan bimuraadihi muraadkiisii wey mutakalimku bimuraadi muraadi mutakalimi mutakalimku lujeedkiisii asagaa u aqoon badan nusuustaani yaa kaga aqoon badan yahay min hayrihi heyrkiisii wa isagii alla ula jeeday asagaa ku hadlay nusuustaani asaga u aqoon badan heyrkiisii kaga aqoon badan yahay alla saasoo lama jeedo saasaa ula jeeda ma dhihi karto ilaa haddii alle kuu sheego saas inaan ula jeedo saasoo la jeedo mooyaane waxaan ilaahay saasoo lama jeedo ma dhihi kartadi maxaa dhahay asiga ku hadlay asiga wixii ku hadlayna u aqoon badan adiga asiga kaga aqoon badan ilaa haddii asiga ku dhaho aniga saas oo lama jeedine saasa ula jeeda nas kale haddana ku yidhahdo mooyaane adiga marka hore maxaa qaadanaysaa sidii markii hore usoo dhahay soo ma sidaas waa waqad khaatabana ilaahay wuxuuna nagu khitaabay bilisaani luqut alcarabiya carabi ah carabi loo nisbeeyey almubiini cad waay fawajaba marka waxaa waajiba qabuluhu qabuul qabuluhu qabulu lisaani waay lisaankaasi cagbaladiisa ayaa waajiba luuqadda laga wadaahay fawajaba qabuluhu qabulu lisaani lisaankii cagbaladiisa ayaa waajibaya calaa daahirihi daahiri lisaani lisaanka daahirkiisii lagu qaato sidii umuugu noo muuqatay aan u fahmaynay aan u qaadano wa ilaa haddii kale deg ilaa dana istisnamiya ilaa ha wa ilaa la اkhtalafat اlaaraa wa tafaraqat اlamwaal wa ilaa adaad istinamiya ya ha maya laga rabaa wax kale isku daaya ha maya ya ya ma aha he maxay tahay hadii isnaan ahayn in ilaa la- in ilaa la isku shiday waa isku mtidiqaamiyey in ilaa haddii kale waa wa ilaa haddii kale haddii kale maxaa laga wadaa haddii oo in la aqbalo daahirka waajib aan ahayn waxaa dhacaya waxa soo socda waaye daahirka in la aqbalo waa waajib waaye haddii waajibka daahirka in la aqbalo waajib ahaan wayso maxaa dhaca waxaan soo socda waaye wailaa haddii kale oo daahirka in la aqbalo waajib aan ahayn lakhtalafat il- la aqbalo waayo waayo daahirka wa- in la aqbalo waayo lakhtalafat ilaaraa'u aaraa'da iyo ra'yaasha way iskhilaafayaan wa tafaraqat ilummatu ummaddan way kala tagaysaa shaka kuma jirto qoladii ahlu tacriifka ahaayeen ahlu ta'diilka ahaayeen ahlu ta'wiilka ahaayeen markii nusuustii sidii ilaahay ula doonay rasuulkiisa ula doonay ka leexiyeen daahirka ka leexiyeen maxay ku dhaceen tafaruq ikhtilaaf ayay ku dhaceen jahmiye waxay dhaheen ilaahay asmaana looma sugayo sifana looma sugayo daahirkaasi saas loolama jeedo waxaa kale ka dhalan ay dhaheen waxaa soo ba- caqligooda raaceen waxaa kale soo baxay muctasilo ayaduna waxay dhaheen sifaadda qaar oo as- asmaada waa loo sugaa lakin sifa looma sugayo daahirkii way ka leexdeen waxaa timaaday asaaciro waxay dhaheen sifaad asmaadii waa loo sugaa sifaad in toddoba keligaa loo sugaa wax intaas ka soo horay looma sugayo dhammaan way kala tageene xeer waxay gaarsiiyeen ilaa qaarkoodii qaarka kala gaalaysiiyeyba banaana isku gaalaysiiyeen dhammaan nusuustii ay ka leexdeene meel cidla ah ay isku gaalaysiiyeenba ya heebta badda meel duurkeedii ah ay isku gaalaysiiyeenba saasay marka khilaafay mana waa las- ra- ra'yiga waa iskhilaafaya yaa ra'yigiisa qaadana marka ra'yi ljahmiya maa la qaadanaa ra'yi lmuctasila maa la qaadanaa ra'yi lashaacira ma qaadanaa maxaa la qaadanayaa khilaaf waa imaaday meel lagu toosay ma laha Ah. idan saasaad helanaysa haddii daahirka lama aqbala la yidhahdo taas natiijadeeda in araada iskhilaafto ummaddana ay kala tagto saasaa ka imanaysa ummadda inay iswaafaqto waxay ku jirtaa in la aqbalo daahirka nusuusidii ku timaaday ilaa wax daahirkaasi ka bedelayo si kale loola jeedo nas a laga helayo haddii saas la helo naskaas ma la raacaya mar walba booskaani alcaqlu waa taabic wnusuusna waa matbuuc halka ayadatu thalitha walaa